ladan salaad maxamed baa lee dhahaa musqushu waa inaga duntay gurigii biyaanaga galeen waan kasoo carana wax aan haysano ma jirno kaneeca waa tanaa dhibaato o dhan waana haysataa kanaan leenahay ilmihii waa kuwan biyaasaa naga yeelaan ilaa hadda maciishada cirkaa nagala geeyay wax aan wax ma gadan karno ilmihii waxaan siina uma hayno raxmed maxamed macalin aadan baa lii dhahaa iskuulka baan degan yahay biyo baan kasoo qaxay musqulihii baa iga dunsan gurihii baa iga dunsan ilmihii raashinka karsanaya dhan buu iga qaaday ilaa macal firaashahoo dhanba wax aan haysta male iskuulka baan iska degan yahay wax caawitaan baan rabnaa musqulihii wax aan galnaa waan la-aanahay ilmihii hadda cidda bay noo joogaan musqul la-aan buway wax aan karsanaa la-aan anigoo ah saciide maxamed doolaan xaafadda eefoor waxaan idin sheegayaa walaalayaal waan soo barakacnoo guryaheena biyaa naga soo kiciyey col nagama soo kicinin biyaa naga soo kiciyey raashinka guriga ku jira biyihii baa qaadeen guryihii qaarkood way dumeen annagii maxay ahayd waxaan hamtay ay waxaan haysano malaha waxaan rabnaa hay-adda wax walba oo naga dumay ama naga qaar masqulihii way naga dumeen inaan hay-adda ay masqulihii iyo guryihii noo dhisto waxaan kasoo guuray xaafadda waxaanku idhahdaa biyaa nagalay guryihii iyo musqulihii oo idil biyaa naga galay way naga dumeen marka waan soo guuray iskuulkaan imaanay alxamdulilah muddo labaatan beri iskuulkaan degannahay dhibna kumaan arag ilaahay baa mahadlay waan dhex degannahay meel aan ku noqonno waan garlaana waa iska gadaan iska guuri lahayn musqulihii baa naga dumay marka meeshaasaan degannahay muslimiinta meelay joogaanba ummadda iyo hay-adaha inay musqulo noo dhisaan oo guryaha noo hagaajiyaan baan rabnaa waxay heli karaan insha allah magaciga waa sagal cabdi bashiir waxaan ka codsanayaa dadweynaha inayna caawiyaan iyo ilaahay baan ka codsanaya inayna caawiyaan musqulihii aan naga dubeen guryo kiraahan ku jirnay guryo aan kasoo barakacnay musqulihiina wax noo dhisma haysana waa sacdiye ismaaciil cusmaan waxaana dadka biyaha soo barakiciyey oo guryahooda kasoo cararay waxaan usoo cararnay iskuul xalanle waxaa naga dumay guryihii iyo musqulooyinkii ilmihii meelaan dhiganaa weynay raashiinkii waxaa ilmihii u heynay biyihiiyaa naga galay marka waxaan rabnaa walaalaheen muslimiint meel walbay joogaan inay nasoo caawiyaan iyo hay-adaha waxaan kasoo qahnay biyo iyo dhibaatooyin aad weyn maxaa ladhihi jiray waxaa naga dumay musqulihii waxaa naga dumay guryihii maxaa ladhihi jiray ilmihii meelaan dhiganaan weynay wixii aan cuni lahayn meelaan dhiganaan weynay waxaanu rabnaa waxaan kusoo qaxnay iskuulka xalane waana nalagu soo dhaweeyey maasha allah waxaan rabnaa dadka muslimiinta iyo hay-adahaba inay gargaar noo fidiyaan guryaha iyo musqulaha wixii naloo qaban karo naloo qaban waxaan ahay dadka kasoo qaxay biyaha ee kusoo qaxay iskuul xalane waxaan kasoo qaxnay biyo tira afar jeerna galay oo guryihii iyo musqulihii naga dumiyey saas darteed hay-adaha iyo dadadka muslimiinta ah waxaan ka codsanaynaa wax noo dhiso musqulaha oo maxayta gargaar bilaadanimo nala soo gaaro yaan ka codsanaynaa dadka biyaha ka soo qaxay ee soo barakacay ee ku soo cararay iskuullada hay-adda l w f waxaan ahay maxay ahayde dadka biyaha ka soo qaxay waxaan u baahannahay garab qabasho hay-adaha iyo dadka muslimiinta waa masiibo qaran oo ilaahay keenay cid aan ku eedaynana ma jirto marka waxaa naga dumay guryaha iyo musqulaha muhiimadda ugu sii darana hadda waaba musqusha marka waxaan leenahay waxaan sugaynaa gargaar xag ilaahay iyo xagga aadamada